sidaad sheegteen annaguna waxaan ku dadaalaynaa wakhtigiinnu markuu dhammaado inaan innagu la wareegno muxuu ahaa nabadgelyada la wareegno adinkana si fiican idiin sagootinno idinkagana mahadcelinno waxa aad noo qabateen oo nala qabateen hadda waxaan ku jirnaa xaalad adag oad ogtihiin muxuu ahaa arrinta xilligan lagu jiro sidaas daraaddeed waxaan u baahannahay sidii aad gacan noo siin jirteen iyo si ka fiicanba inaad noo siisaan oo aad ka dhigtaan tillaabooyinkii aad annagu aan ku hanan lahayn dalkayaga inaad nala gaarsiisaan inta idiin rabta wakhtiga kaga haray